meel bay ka wada timid soomaali waa mid waa uliyo maydhax mataana weeyo meel bay ka wada timid idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa madax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa
maalin wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax axad ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka ee bisha kow iyo tobnaad sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka faaqidaada wararka qodobada aad ku maqli doontaan hadduu ilaahay yidhaahdana waxaa ka mid noqon doona xaaladda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa saaka waxa ay ka degan tahay subaxyadii hore kadib markii shalay gelinkii dambe magaaladaas lagu kala saxiixday heshiis xabad joojina oo ay goobjoog ka aayeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya doctor cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo u qaabilsanaha qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya waxaa kaloo heshiiskaas saxiixay madaxweyneyaasha galmudug iyo puntland haddaba barnaamijka ayaan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa xaaladda magaalada sida ay tahay waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan maalin ka hor dhulka baadiyaha ah ee balanbal waxaa isku fara saaray xoola dhaqato dagaalkaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in maleeshiyaadkii dagaalamay hubka laga dhigay islamarkaana xaaladda la dejiyay guddoomiyaha balanbal ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waraysi aan idinkaga hayno doorashooyinka aqalka hoose ayaa maanta waxa uu dib uga bilaabanayaa magaalada cadaado haddaba qaabka doorashadaas loo qabanqaabinayo ayaad barnaamijka aad ku maqli doontaan iyo wararka ugu waaweyn caalamka leila cabdiraxmaan ayaa barnaamijkan farsamaynaysaa tabintana waa cabdirasaaq maxamed faarax anigoo ah waa mar kale iyo faaqidaada waa taha dhegeystayaal ee heestaas wadaniga ah oo ka hadlaysa qaabka qabyaaladu ay u xun tahay barnaamijka faaqidaada wararka ayay daafur u ahayd haddaba xaaladda magaalada gaalkacyo ayaan saakan ku bilaabi doonaa oo muddooyinkii dambe aad aan u tabinaynay xaaladda magaalada ayaa waxaa la leeyahay saaka waxa ay ka bedelan tahay subaxyadii hore ee lasoo maray oo dagaalada oo dadka ku dhimanayeen ku dhaawacmayeen ku barakacayeen tan iyo markii shalay galankii dambe heshiis xabad joojin ah ay ku dhawaaqeen maamulada galmudug iyo puntland heshiiska saxiixidiisa ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya doctor cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo weliba uqaabilsanaha qaramada midoobey arrimaha soomaaliya michel kittin haddaba xaaladda gaalkacyo saaka waxaan ka wareysanayaa wariyaheena cabdirasaaq maxamed axmed oo muddooyinkan soo tabinayay cabdirasaaq bal soo dhawow saaxiib subax wanaagsan
waa mahadsantahay xaalada guud ee magaalada gaalkacyo saaka waa mid degan mana jirin wax dhaqdhaqayo ciidan iyo iskahorimaadyo ka dhacay maadaama shalay garoonka diyaaradaha magaalada gaalkacyo ay kulan dib heshiisineed ku yeesheen madaxda sare ee galmudug iyo puntland iyadoo ay joogjoog ka ahaayeen ra-iisul wasaaraha dalka cumar cabdirashiid iyo xubno ka socda beesha caalamka sida midooda africa midooda yurub iyo qaramada midoobay saakana xaaladdu waa degan tahay waxaa sidoo kale lawadaa in si rasmiga loo dhaqangeliya xaweejijitaasi sare lagu dhawaaqay sidoo kale lasii abaqaado qabsiyaasha ku-aada sidii loo dhamaystir lahay midkani iyadoona ra-iisul wasaaruhu sanadkan weli looga baahan yahay labada dhinac inay soo tagaan gudiyo iyagu ka qayb qaata nabadeyntaasi oo laba dhinac ka kooban waxaana saaka lagu gudi jiraa sidii maamulada galmudug iyo puntland ay usoo fili lahaayeen gudiyadaasi iyagu uga qayb noqonaya xaaladan iyo heshiisiintaana xaalada magaalada gaalkacyo looga geleeyahay waxaa sidoo kale la qorsheynaya in dadkii iyagu ka barakacay gudaha magaalada gaalkacyo dib loogu soceliyo marka la dhaqan geliya xabudooyinkaasi islamarkaana gudiyadaasi lasoo magacaabo xaalada guud ee magaalada gaalkacyo saaka waa mid degan waxaana dadku aad usoo dhaweynayaan heshiiska shalay ka ka kulanka shalay ka furmay magaalada garoonka diyaaradaha magaalada gaalkacyo xaalada guudna saaka waa mid dadku ay rajo fiican ka qabaan in magaalada gaalkacyo ay kusoo noqoto sidii hore muddo afartan iyo dhowr maalmood kadib waayo cabdirasaaq heshiiska shalay ka dhacay isla gaalkacyo subaxyadii hore saaka muxuu ka bedelay heshiiska
saaka lama maqlin dhawaqa rasaasta markii hore waxaa jira in mararka qaar laga maqlayo goobihii la isku horfadhiyey rasaasta igashaha ciidamada waxaa muudaa in ciidamadu ay iyaguna go-aankaasi soo baxay laftigooda qayb ka qaatay maadaama shalay ay goobta madasha goobjoog ka ahayeen saraakiishii ciidamada labada dhinac iyagu dagaalkan hogaaminayay ganacsigii miyuu soo laabta mase sidii ayuu u xirxiran yahay weli weli ganacsigii sidiisa hore umuusa soo laaban waa iska ganacsi yar oo siaas u banayn maadaama dadku weli aysan iyagu heshiisiin qaba laga gaarin xaaladani islamarkaana aan la kala qaadin ciidamadii soo fadiyey dadku kuma dhiiran karaan inay dib ugu falaasaan magaalada islamarkaana wata howlada ganacsi balse dadku waxay ka warhowrayaan maanta ilaa dariixii kasoo baxa kulamadan udhexeeya dowladgoboleeda puntland iyo galmudug oo iyagu la doonayo in lagu saafdaro isa dhanac labeed way madaxdii marka magaalada shalay heshiis ku gaartay magaalada miyay weli ku sugan yihiin mase heshiiska markii uu dhacay magaalada way ka tageen
marka laga rabo ergadii beesha caalamka ka socotay maahan intii kale magaalada ayay ku sugan yihiin sida madaxweynaashii dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland iyo ra-iisul wasaaraha dalka cumar cabdirashiid cali sarmaar
cabdirasaaq maxamed axmed wariyaheena ayuu ahaa oo qadka telefoonka magaalada gaalkacyo iigu waramayay xaaladda magaalada sida ay saaka tahay iyo heshiiskii waxyaabaha uu ka bedelay ayuu iiga warbixinayay cadaada ayaan aadi doonaa hase yeeshee arrimahan ku saabsan dagaalka ayaan weli ku guda jirnaay maleeshiyaad xoolo dhaqato ah oo ku dagaalamay dhulka baadiyaha ah ee gobolka galguduud gaar ahaan dhinaca balambal ayaa waxaa la sheegayaa in xaaladda keentay in la dagaalamo laga heshiiyey sidoo kalena hubkii laga dhigay maleeshiyaankii maleeshiyaadkii gacanta iskula tegay intaan bal guddoomiyaha balambal aan arrimahan wax ka weydiinin marka hore waryaheena maxamed cabdi maxamed ayaa qadka telefoonka ku jira maxamed subax wanaagsan bal xaaladda meelihii lagu dagaalamay nooga warbixi iyo sida ay u dhacday heshiistan
subax lamada cabdirasaaq runtii xaaladdu hadda way degan tahay wax dhibaataana ilaa shalay ilaa xalay ilaa saaka kama dhicin xiriiro kala duwan oo goordhow la sameeyey waxaana jirtay in waxgarad iyo maaragtay dadka deegaanku ay u istaageen sidii arrinkaasi loo qaboojin lahay maadaama dad walaalo ah oo deegaanka ku wada sugan dirirtu ay dhex martay waxaana jirtaa in odayaasha iyo culimo udiinkuba ay ku guuleysteen in ay kala dhex galaan labadii dhinac islamarkaana ay ku qanciyaan in hubka la dhigo islamarkaana dhalinyarada la celiyo sidoo kalena waxaa la isku afgartay muddo saddex maalmood ah in arrinka lagu soo afjaro runtii xaalada deegaankana marka la eego aada ay hadda u wanaagsan tahay oo dadkii waa ay degan yihiin dadkii dagaalamana oo dhalinyarada u badnaay waa la kala qaaday qaarkoodna hubkii ayaa laga xareeyey maadaama waxay isku dilayeen ay ahaayeen hubka ay sitaan marka runtii jawiga marka loo eego xilligii wax ka dhaceen ilaa hadda aada ayuu u degan yahay degaankana wax dhibaato ah Way.
falalaaso ah taasi kama taagna ilaa xalay way marka ilaa iyo hadda ma la soo saaray tirada dhimasho iyo dhaawac ee kala gaartay maleeshiyaad ka dagaalamay inta heshiiskaana lagu dhawaaqin
Een, runtii ilaa lix qofood inay dhimatay ayaa la sheegay maaragtay halkaasi ay ku dhimatay markii dagaalku uu ka dhacay dagaalkuna een, laba jeer ayuu dhacay maalinnimadii een, eh, baraad ahayd oo taariikhdu ay ku beegneyd kow iyo tobanka bisha marka een, runtii eh, labadaas goor ayaana dadkaasi ay dhinteen dhaawacyo intaas ka badana runtii waa jiraan inkastoo aan weli la carabaabin marka runtii xaaladdu aad ayay u degan tahay haddana dadkii waxa ay ku howlan yihiin sidii wixii dhacay looga xaali lahaa way aad baad umahadsan tahay maxamed deeq cabdi maxamed ayuu ahaa maxamed deeq waryaheena een, gobolka galgudud ayaa sidoo kale qadka telefoonka wuxuu kula xiriiray guddoomiyaha een, degmada balanbal een, axmed nuur een, xayle oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ku guulaystay in maleeshiyaadka la kala qaado islamarkaana een, hubka een, laga dhigo ugu horeyn bal wuxuu weydiiyey siday wax u dhaceen waa maanta walaal een, shalayto goormaadkii yaraa ee ka dhacay ee, nawaaxiga deegaanka balandal Een, waxay ku dambeysay horta wixii wax ka dambeeyay maysa dhicin Een, dadkuna dad reer guuraa ah oo meeshaas roob yar oo ka daayay isugu yimid bay ahaayeen oo meelo fog fog ka kala yimid Een, wixii waa la kala dhex galay odayaashii labada dhinac xeraale iyo balandal muxuu ahaa saddex maalmood baa waxaa lagu heshiiyey in hawshaas macnihii axbadana la joojiyo dadka reer baadiyahana maaragtay loo kala taliyo saddex maalmood oo maanta ka bilaabanaysa maaragtay odayaashu way ka dhex shaqayn doonaan dhexdooda masan waayahay marka een, saddexda maalmood oo la qabtay oo arrimahaasi la doonayo in lagu dhameeyo eh, dadkii een, eh, dirirtu dhex martay amaba maadaama inta badan dhalinyaradu qoryaha ay sitaan een, ma aqbaleen
ha ha ha waa la aqbalaya maxaa yeelay maanta cid soomaali ah meesha dambe aad doonto waxay joogta oo macnihii dagaal banaynaysa ma jirto waxay iska dhacaan saxmagarab baa xita dagaal qorshaysan oo odayaal iyo waxgarad iyo siyaasiyiin ay ka qayb galeen ma aha waa dagaal daaqsin ka bilowda waaye way aqbaleen een, odayaasha labada dhinacna aad bay uga xumaadeen wixii meesha ka dhacay ayagaana hadda gacanta ku haya oo maantana ka wada hadlay een, waqtigaasna isla gaaray inay shaqeeyaan saddexaas beri oo dadkii ay wacyigeliyaan oo ay kala fogeeyaan oo maaragtay meeshii ee, yaraayda oo maaragtay la isugu yimid la wada daaqo sinooda lagu wada daaqo insha allah wixii ka dambeeyana wixii dhacay laga wada hadlo saasaa qorshuhu ahaanaya gaal yidhaahdo bal marka la eego een, eh, dadweynaha ku dhageysanaya adigoo u sharaxaya meeshii wax ka dhaceen een, xaaladeeda bal marka la eego saacadihii lasoo dhaafay een, eh, sidee maaragtay u muuqataa oo dadku een, maxay dareemayaan
hadda la- walaa horta aad bay u mahadsan dadweynaha ushee horta meesha meel la degan yahay oo ama degmo ah ama ama deegaan macnihii tuulo ah mastar ma aha waa meel duur oo baadiye ah oo xoolo dhaqato daaqsin xoolaha maaragtay ah meesha isugu yimid oo roob yar oo ka da-ay darteed ay isugu yimaadeen meeshaas wuxuu ka dhacay marka hore ee, tuulo yar baa u dhow oo iyo caala la yiraahdo Ee, marka saasa horta macnihii haddaan sawir yar ka siiyo tan kale waxaan aada uga wada xunnahay wixii meesha ka dhacay wax lagu talagalay ma ahan wax la sugahayo ma ahan hadda ka hor macnihii saas kale een, ilaa iyo meesha la yidhaahdo cadaado Een, macnihii dad kasoo roob raacay baa balanbal dhinac walba u gudbay oo ilaa shan boqol oo qoys ka badan dhinabada ay ku daaqeen kuna daaqayaan weli waxay marka dad macnihii in saas kaleeto ay ka ahaato meeshii roob ka da-o waa dareemaysaa reer guuraaga een, ayaga waxaa xiraa roobkaa xiraa meesha roob ka da-ayna mataqaanaa een, xoolaha la aadaan xuduud ma leh deegaan ma leh degmo ma leh macnihii roobkaas baa xiraa ilaa hiiraan ilaa iyo etoobiya salkeeda ilaa iyo meel kasta oo soomaaliya ka mid oo roob ka da-o waa dareemaysaa reer guuraagu waa ka daba guurayaan Ee, marka waxaan rajaynaynaa in dadkaas walaalaha ah oo waxay maanta ku dhinteen ama ku dhaawacmeen ama ay ku dira dagaalameen aan la fahmaynin inay ku tusaale qaataan sanadkii ugu dambeysay ay noqoto waxaan kaloo aan maaragtay saasa uga faa'iidsan lahaa ee, maamulka galmudug oo labada deegaanba ay hoos tagaan inay arrinkaas u istaagaan oo maaragtay baa ugu faa'iidsanaya mas-uuliyiinta labada dhinac haddii wasiiro ahaan lahayd haddii xildhibaan ahaan lahayd haddii waxdaad ahaan lahayd xabaaday wada joogaan labada dhinacba in laga wada hadlo dadkana loo muujiyo waxaas dhacay in laga wada xuyahay nabad laga laga dhex raadiyo waan macnihii baal ayagana u diri lahaa aad baan u mahadsantaha insha allah raadi bisha
wayahay aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada balambal axmed nuur xayle oo qadka telefoonka ugu warameeyay wariyaheena gobolka galguduud maxamed deeq cabdi maxamed ooba ka horreeya oo qadka isna iigu jiray bal xaaladda halkay ku dambayso waan arki doonaa maleeshiyaadka waxaa la yidhi hubki ayaa laga dhigay xaaladana waxaa laga gaari doonaa heshiis iyo is-afgarad waxaa lagu dagaalamay dhul daaqsin ah maadaama dee galguduud ay ka mid tahay gobolada abaartu ay ka jirto meel yaroo roob ka da-ay oo dog lahayd ayaa xoolihii intay isugu tageen kadib laisku dagaalay waa tahay qadka telefoonka ee magaalada muqdisho iminka waxaa ku jira gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed cumar dalxa oo qadka telefoonka nagula soo xiriiray brofesor dalxa bal soo dhawow bal waxaad yaro kooban uga hadashaa waxyaabihii aad noola soo xiriirtay
weyishiina waa idin salaamaya raadi muqdisho sidoo kale iyo dadka soomaaliyada dhegeysanaya baryahan dadka soomaaliyeed waxay maaragtay dhegaha ay waraareynayaan runtii maskaxdooda badan ay garguuxaysaa intii meesha ibdhahooda ay qabanaysana ay ku hayaan ishu waxaa ka socda gobolkaasi mudugaal ahaan gaalkacyo oo dhibaatadeeda waktigan xaadirka aada moodid inay la mid noqotay beryihii madaxda soomaaliyeed ama hogaamiyaashii siyaasadda in looga dooda ay gaartay dalka dibadiisa oo go-aamo oo markaad soomaali lagu heshiisiinayo haatan mid u muuqata culeyskeedii inuu maaragtay u gaaray oo ay noqotay xataa in maaragtay dowlado oo walaalaha ama markaasi soomaalida la damqanaya inay arrintaasi ay ka dhex dhexaadiyaan soomaalida dhexdeeda waxa ay isku haystaan maantana dowladdii dhexe oo iyada maaragtay oo ra-iisul wasaarihii ka socdo iyo labada maamul goboleed puntland iyo galmudug madaxweyneyaashoodii iyagana loo fadhiyo arrintaasi iyo dhibaatadaa taagan iyo waxa haddii la qiibeeyo ama ay ka bilaabatay ama lagu hoobanayo oo dad badan ee maanta deegaanka ama ku noolaa gobolkaasi oo ay ka barakaceen ama ha noqdaano caruur ama ha noqdaano haween xillo dhaantooda soo gaarayso ama dad da-a guud ahaan dadka soomaaliyeed iyo caalamka intiisa kalaba marka taana wixii oo dhan haddii loo aaneeyo arrin uu ka shanqariyay ra-iisul wasaaraha uu leeyahay in federaalkiiba micnihii loogu talagalay micno aan hayn hadda uu kusii socdo oo loo baahan yahay in dib u eegis maaragtay lagu sameeyo qaabka hadda bar u hirgelayo ama loo dhaqangelinayo marka runtii fikirkaasi waxaa la qabaa ra-iisul wasaaraha maxaa yeelay sidii loogu talagalay iyo qaabkii iyo hanaankii la rabay in federaalka awalba dadka soomaaliyeed qaar baa calaamad su-aal ugu hor qornay sidee bay dad ayaga isku diina isku af ah isku dhaqan ah ayaga maamul maartay oo federaali ah ayaga ay u samayn karaan annaga inaan dabaqno oo qaabka nolosheena dadka soomaaliyeed oo iyaga la jaanqaadi karta sida dadka ay isu raaci karaan gobolada ay isu raaci karaan deegaamada ay isku fahmi karaan wixii la rabay in laga fiiriyo oo lagu dabaqo markaasi ka bacdi iyadoo aan aada loo bislayn unbaa maaragtay waxaa afka carabiga lagu yihahdo ataqliid al acma kudayashada la-aanta ah federaal unbaa layska yidhi markaa kadib ayaa dalaq la yidhi federaalkeenu ma aha federaalka maraykanka iyo federaalka etoobiya oo kale mid lamid ah federaalkeenu ma aha federaalada maaragtay mathalan dunida carabta oo walaayaadka u qeybsan oo kale federaalka waxaa loo baahan yahay kan annaga aan qaadanayno mid soomaalidu iyadu ay u noqon karto fure dhibaatadii iyadu markaa laga sii ambaqaadayay sanayaal dagaaladii sokeeye iyo wixii ka dhashay si markaasi xal loo helo oo dadkii soomaaliyeed is-aaminaad iyo isfaham laakiin hadda mid sii kala geynayo sii kala fogeynayo intii xataa iyadu walaaltinimo iyo qadarin ee iyaga ka dhexaysay dhexdooda ayaaba moodaaba in dhinacii kale loo rogay oo hadda hadda iyo dhibaato kale oo horle dadka soomaaliyeed inay ka maaragtay dhexdhalinayso marka taa ayaashino waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed looma qaadanin federaal in laysku dilo iyo in maanta laysku barakiciyo ama in laysoo awood sheegto ama cadaalad daro horle oo tii ka daran inay maaragtay dalka ay dib ay ugu soo noqoto balse ujeedadii loogu talagalay hala fahmo dadka aqoonta ule ee soomaaliyeedna iyo biyo ahaan iyo dhaqan ahaanna iyo diin ahaanna arrintan doorka ay kuleeyihin inay qaataan aan soo jeedinaya anuu aada usoo yani boga- bogaadinayo ama dadka maanta nabadaasi ka qayb qaadanayo waya ee, ama anadan ee, siyaasiin ama dagaal lahaa way heshiiska waxaa jira heshiis kaloo ka horreeya oo dowladda een, soomaaliya ay goobjoog ka ahayd oo ra-iisul wasaaruhu uu joogay qaramada midoobey ayaa joogtay midooda africa ayaa joogay oo labada maamul een, heshiis lagu kala dhex dhigayay dagaal ka dhacay een, magaalada gaalkacyo een, haddana dee dagaalkii dib uu usoo laabtay kii mar hore dhacay kanaaba ka xoog badnaa oo dad badan ay ku dhinteen een, shalay haddana intii oo kalea joogtay oo heshiis ayaa la gaaray heshiiska ma aysan ku jirin een, in een, ciidamada la kala qaada hase yeeshee waxaa ku jirtay in een, xabad joojin lagu dhawaaqo een, kadibna guddi la magacaabo een, heshiiskaas muxuu ka bedeli karaa is leedaha xaaladii gaalkacyo ka jirtay
wallaahi shiinow horta heshiis eh, magaciisu marka lasoo qaato waa wax mug weyn eh, waxa maanta laysku afgaran lahaa ama colaad meel ay ka jirtay ama dhibaato meel ay ka taagneed oo xal loo helay ayaa heshiis la dhihi karaa laakiin eh, heshiis qadaro dibi dhal meel ay ka timid waxa waaye aniga heshiis markii hore minuu meesha dhex yiilay ama la dhex dhigay aniga ma aaminsani haddii la heshiiye maxaa ma aragtay ee dib dambe in haddana loo dagaalamo keenaya salaadu ilaahay wuxuu yihi tanha cani ilfaxshaa'i walmunkar waxay salaadu reebtaa fuxshiga iyo munkarka ninkii labadaasi ka hari waaye haddana maalin walba isagoo sujuudayo ama rukuucayo la arko ilaahay wuxuu noo sheegay kaa salaadiisa inaysan jirin aqbalna aanan ahayn maxaa yeele day tahayna jirta alla xaggiisa laga ogolaaday ninkaa wuxuu ka hari lahaa fuxshiga iyo munkarka ee maarata ilaahay xarimay marka meeshan waana heshiinay habeenkiina waa isu guuraynaynaa bugtaan iska gelinaynaa subaxdiina waa isku kallahaynaa maaragtay waa isbarakicinaynaa kaa heshiis lama dhahaye waa loo he- waa la isu heshiiyey oo maaragtay ee, dadkii arrintaas dhex dhigayna laftirkooda waxay ku noqonaysaa maaragtay ee, feedback xun waxaa la- meel dad odayaal ama ma ay ka taliyeen ama dad maaragtay ee siyaasiyiin ah inta ay fariisteen oo ayaga waxay isla gaareen socon waayey ma iyagaan daacad ka ahayn mise marka dadkii horeba dadkii yiri waa yahay waa idinka qaadanay ayaa ayaga watay wax aanan jirin oo khiyaano oo afka baalkii ay ahayd meesha tan waxaa ceeb ku ah soomaaliya in maalin walba dad iyaga sheeganaya inay isku af yihiin isku diin yihiin isku dhaqan yihiin haddana dad ajnabi ku dhex jira oo ayaga lakala celcelinayo wiilii abtigii haddii nin ajnabi u yiraahdo waryaa abtigaa iska daa waryaa adigana eytankaa iska daa ama walaashaa iska daa ama walaalkaaga ka joog ama adeerkaaga iska daa ama aabahaaga maaragtay nabadgeli yacni dadka bini aadamka haddii wax un laga xishooda ay jirto waxaa maanta nagu filan ceeb in maanta amisom waxay kala celi- waxay kala celcelinaysa ay yihiin oo badi iyada markii hore imaatinkeeda ay ku lug lahayd inta aanan eh, magacyada kale ee hadda meeshan kusoo biiray aanan lasoo adeegsan soomaali dhexdeeda ayaa maaragtay in lakala qaqabta ayaa loo yimid oo kuwii shalay xataa soomaalidu aragti kale ay ka qabtay iyada colaadeeda ku wajahnay ayaa maanta iyaga saaxiibo noqday oo sokeeya noqday oo soomaalidii ayaa cadow isku noqotay oo taa naftirkeeda ay tahay taariikh xumo oo dadkii soomaaliyeed lasoo daristay marka aniga waxaan leeyahay isla yaabaano dadka soomaaliyeed ee waxaan macno lahayn isku dilayo dad baa waxaanan dhammayn shan kilomitr ayaa waxay ku weynayaan shan boqol oo wiil oo maanta dalkan iyo dadkiisa anfici lahaa war haddii galmudug uu ka dhinto iyo haddii puntland uu ka dhintabo marka laysku daro meesha soomaaliyaha ku jabtay wax la waayey waa wiilal soomaaliyeed wax ku barakacay waa dad soomaaliyeed wax oo maanta guul oo la sheegan karo maha aanan ka ahayn halaag iyo jab in soomaaliya uu ku dhacay marka kaasoo kale ayaa la mid tahay qabaylada kale ee soomaaliyadu maalin walba oo meel daaq bay ku dirireen iyo waxay isku haystaan waxyaabo oo aan jaahiliyadii ummadda dadka caalamka ee annaga naga liitay ee maanta ay kasoo gudbeen marka wax ishaysana caalamkan maanta waxay noqotay ummadaha muslimka iyo diintii ee ilaahay maaragtay ayaga waa haysanaa dhahayo aanan ku dhaqmaynin ee diinta oo ka xarimaysa inuu qof muslina qofka kale dhiiggiisa uu daadiyo iskaba daayo naanes uusan jeclayn xataa inuu ugu yeero oo ilaahay qur-aankiisa uu yihi waa xaaraan walaa tanaabazuu bilalqaabi bi'sa ismu lfusuuq bacda aliimaan ayuu yihi ilaahay yacni in aad ugu yeertid qof adiga wax uusan jeclayn oo naanays oo adiga ayaa ilaahay uu kaa xarimay hubkaod ridad iska daaya silaaxa waxaa la yidhi haddaad ku taagtid xataa walaalkaaga adoo dilay bay la dhigan tahay eeg marka nin dhahayo diintaasaan rumaysanahay haddana kufaanayo walaalkii Waay.
dhiiggii uu daadiyo oo shaadanayo shiino arrintaasi waxaan qabaa dadka soomaaliyeed diin ahaana waa ku ceeb dal ahaana waa ku ceeb dad ahaana waa ku ceeb marka ceebtaasi si laisaga meeri lahaa inaanan laiskugu eeganin puntland iyo maaragtay iyo iyo iyo galmudug baa wada hadlaye soomaaliya oo dhan inay ka qayb qaadato waxa kan meeshay ka socdaan ama bari ha noqoto ama galbeed ha noqoto ama waqooyi ha noqoto ama koonfur ha noqoto waxaa la doonayaa in arrimahan naga haraan soomaalidana ay noqoto dad uliya diirkeeda asaasaana waxdadeeda ay ku noqon kartaa dad jira oo laga heybeysto haddii kalena imisaa dibadda ku baaba'aysa oo aanan bad ahaan loo fiirinayn imisaa maalin walba oo annaga ummaddeena laga soo eryayaa waddan shisheeye oo ayagoo ilaahay kansiyeyna marka aniga waxaan kusoo xirayaa xaafid ibraahim sheerkii uu tiriyey ee u lahaa ayashtaki lfaqra haadina waraaixana war kan socday kan soo socdo ma anaguna leeyahay kuwii fuqarada ah ee baaba ahaa wanaxnu namshi calaa ardin min azahab annagoo dhul dahab ah annaga ilahay una siiyaan ku dul soconayna marka nasiib daro waxaan arrintaasi talo aan kusoo jeedinayaa in dagaalkaasi la joojiyo heshiiskana uu noqdo mid alla dartii oo aan afka baashi noqon waa tahay aad buu umahadsanya kaasina wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka soomaaliya xildhibaan maxamed cumar dalxa oo qadka telefoonka muqdisho ku jiray baaqna u jeedinayay dhinacyadii ku dagaalamay magaalada gaalkacyo oo shalay heshiis xabad joojina kala gaaray waa galmudug iyo puntland qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena isla soo gaarnay maamulka cadaado maamulka galmudug ayaa maanta mar kale wuxuu u diyaargaroobayaa cadaado inuu ku qabto doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya oo ergo fara badan ay joogaan barnaamijkii faaqidaada wararkana saaka intaasi uu iiga idilyahay leila cabdiraxmaan ayaa farsameynaysay tabintii cabdirasaaq maxamed faarax shiine nabadgelyo
jawaabahannayada